بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحنقول حشرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كسديدي تمناد waxa aynu ka soo baxnay adiladii uu ku keenay baabka koowaad oo baabkii ahaa fadlu tawxiid wamaa yukafiru min adunuub adiladii waa inoo soo dhameeyey aayaddii qur-aanka ahayd iyo waxa weeye xadiidkii cibaadat ibni saamit iyo xadiidu citbaan ibni malik iyo xadiidu abi saciid iyo xadiidu anas afar xadiid iyo aayad ayuu ku keenay baabkan hadda waxa uu yihi shiikhu marka raximah llahu tacaala fiihi masaa'il waxa uu rabaa marka inuu istimbaad iyo masaa'il buu ka soo saaray aayadaha aayaddaas iyo axaadiidtaas afartaa fawaa'idda iyo masaa-isha lagala baxayo ayuu halkan sardiyey marka wuu badiyey shiikhu ilaa labaatan ayuu ka dhigay tobanka hore ayaynu casharkan ku sharaxaynaa waxa uu yihi shiikhu raximah llahu tacaala fiihi masail fiihi ay fii hada albaab masaa'ilun masaa'il baa ku sugan aluulaa sacatu fadli illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay fadligiisa suu u ballaaran yahay iyo waxa weeye weynankiisa ayuu kuu tilmaamaya macnaha wuxuu ka soo qaadanayaa fadlu tawxiid maadaama aynu soo ishaarnay oo adiladu inoo caddaysay tawxiidka wax ka ajar badan oo ka fadli badan ma jiro oo afdalu dikri inuu yahay haddee waxaa ka sii weyn oo waxa weeye fadliga ilaahay aad buu u weyn yahay aad buu u waasic yahay raxmadiisa iyo naxariistiisa iyo fadligiisu aad ba waasic u yahay athaaniya midda labaad waxa uu yihi shiikhu kathratu thawaabi tawxiid wamaa kathratu thawaabi tawxiidi cinda allah say u badan tahay thawaabta iyo ajarka laga helayo tawxiidka ilaahay agti ilaahay agti tawxiidka fadliga iyo thawaabta laga helayo say u badan tahay waxa uu ka istimbaadayaa waxaa laynoo tilmaamay xadiidkii anas oo ugu dambeeyey haddii aad la timaadid biquraabi alardi khadaaya huma laqiitanii laa tushriku bi shay-an la ataytuka waxaan kuula imaan lahaa biquraabihaa maqfira ama xadiidkii ka horreeyey oo waxa weeye fadliga tilmaamayey kalimatu laa ilaaha ila allah ajarkeeda iyo thawaabta laga helayo inay ka badan tahay waxa weeye toddobada samo iyo toddobada dhulba haddii miisaan la saaro inay laa ilaaha ila allah ka culuslaanayso idan fadliga ajar aada iyo aada u fara badan baa laga helaya iyo xadiidkii cibaadata bni saamit qofka shahaadateynkaa la yimid adkhalahu llahu aljanna calaa maa kaana min alcamal idan thawaabta laga helaya laa ilaaha ila allah aada iyo aad bay u badan tahay oo waa sabab min asbaabi dukhuuli ljanna athaalitha mas'alada saddexaad waxa uu yidhi takfiiru dunuub waxa uu yidhi takfiiru dunuub waxa weeye takfiiruhu maca dalika lidunuub buu yidhi macnaha tawxiidka waxaa lagu dhaafaa qofku hadduu tawxiidka la yimid takfiiru dunuub baa ka dhalata oo waa xadiidka anas buu tilmaamayaa haddaad la timaadid biquraabi alardi khadaaya huma laqiitanii laa tushriku bi shay-a la ataytuka waxa weeye biquraabihaa maqfira haddaad tawxiidka xaqiijisid oo tawxiid saxiixa la timaadid dunuubtaadii kale waa la dhaafayaa waa meeshuu sheikhu u baabaystay wamaa yukafiru min adunuub oo tawxiidka waxaa lagu helaa takfiiru dunuub oo nebiga xadiidkii kale oona shiikhu keenin waatuu ku yidhi yaa camar amaa calimta ana alislaama yahdumu maa qablahu ama yujubu maa qablahu macnaha qofku tawxiidka hadduu ku dhawaaqa kelimatu tawxiid hadduu markii hore gaal ahaa oo kelimatu tawxiid ku dhawaaqo dunuubtiisii hore oo dhan waa la tirtirayaa oo tawxiidkaa baabi'inaya oo waa qof maanta qaangaaray oo kale haddii laakiin isagoo muslim ahaa oo tawxiidkii watay uu dunuub galo oo dunuub la yimaado labuu mid noqonayaa inuu noqdo dunuubtaasina bishardi waa inay noqotaa duuna shirki waa inay noqotaa sida xadiidkaa tilmaamayo duuna shirki waa inay noqotaa sida aayadduna tilmaantay in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfir maa duuna dalika laman yashaa marka inuu ilaahay u dhaafo oo waa taxta mashii'at illaah ilaahay inuunan cafiyo hadduu allah marka u dembi dhaafo dunuubtiisii waa la tirtiray ama inuuba naarta la geeyo oo lagaga soo dhaqo dunuubtiisii taana waxa uu ku helayaa cadamulkhuluud naarta inuunan ku waarin ayuu ka badbaadinayaa naar inuu ku waaru ka badbaadinaya waayo gaaladii gaalnimada ku dhimatay iyo munaafiqiintii waxay ku waarayaan waxay naartii laakiin dadkii kale oo muslimiinta ahaa oo ay xaqiiqo ka ahayd laa ilaaha illa allah maxamedan rasuulullah naarta waa laga soo saaraya marka dembi dhaafkaasaa laga helaa oo waxa weeye tawxiidkii ku sugnaanaya wey araabica waxa uu yidhi masalada afraad waa tafsiiru laaya allatii fi suurati ancaam waa aayaddii uu shiikhu ku bilaabay baabka aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum lamnu wahum muhtaduun waatuu nebigu inoo fasiray calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ibnu mascuud inuu nebigu yidhi waxa weeye bidulmin waxaa laga wadaa ay bishirkin walam yalbisuu iimaanahum bishirkin marka aayaddaa tafsiirkeeda iyo muraadka loo jeedo iyo qofka la yimid aayaddaa taxqiiqiyaa oo tawxiidkii la yimid inuu yahay aamin maalinta qiyaamaha uu naar aamin ka noqonayo adduunkana uu hanuunsan yahay ee laynoo soo caddeeyey waxau yidhi alkhaamisa masalada shanaad waa ta'amulu alkhams ay shanta arrimood in lagu fakero oo si fiican loogu fiirsado allawaati fi xadiidi cubaadat bna saamit shantii waxyaalood oo xadiidka cubaadat bna saamit la inoogu sheegay in si fiican loogu fakero oo loo fiirsado oo la fahmo ayaa la rabaa maxay tahay shantaasi waxa weeye waa man shahida an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waa shahaadada koowaad waa inuu qiraa oo ka markhaanti kacaa biqalbihi wa bilisaanihi inuu qiro cilman oo yaqiinan maca alcilmi waalyaqiin inuu qiro ilaahay mooy ilaah kaloo xaq lagu caabudo inuusan jirin waa midda koowaad wa sidoo kale waa an yashhad anna muxamedan rasuulullah nebi maxamedna inuu rasuulka ilaah yaha waa inuu qiraa oo waxa weeye ay qalbigiisa iyo carabkiisa uu ka caddeeyo oo markaa uu raaco nebi maxamed oo la yimaado shuruud iyo laa ilaha illa allah iyo shuruud shahaadateynka oo dhan waa midda labaad buu ishaaraya midda afra saddexaadna waxa weeye waa an yashhada anna ciisa cabdullaahi wa rasuulu nabiyullaahi ciisa inuu yahay addoonka ilaahay rasuulka ilaahay wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama ruuxu minu waa hal waay waa saddex waljannata ay wa shahida qira ana aljannata xaqun jannadu inay xaq tahay waa shahaadada afraad waay wanaara xaqun ay wa shahida qira ana naara xaqun thaabitun ay naarta iyo jannaduba inay xaq yihiin oo ilaahay diyaariyey naartana loo diyaariyey ciddat lilkaafiriin jannadana oo ciddat lilmuttaqiin shantaas arrimood ba xadiidkaasaa laga garanayaa oo lagala soo baxayaa qofka saa ula yimaada adkhalahu llahu ljanna calaa maa kaana min alcamal wataa jawaabti shantaas marka in lagu ta'amulo loo fiirsado ayaa loo baahan yahay asaadisa waxa uu yidhi shiikhu annaka idaa jamacta baynahu ay xadiidu cubaada wa bayna xadiidu citbaan citbaan ibn maalik xadiidkiisa haddaad jamcisid وما بعده iyo waxa ka dambeeya xadiisu citbaan waa xadiidkii in allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaha ila allah yabtaqi bidalika wajh allah iyo axaadiidta ka dambaysa sida xadiidka anas oo kale oo waxa weeye ثuma laqiitanii laa tushrik bi shay-an la ataytuka biquraabiha maqfira axaadiidta haddaad jamcisid ood isku geysid waxaa kaaga soo dhex baxaya tabayana laka macnaa qowli laa ilaaha ila allah waxaa kuu caddaanaya macnaha loo jeeda laa ilaaha ila allah inay tahay cilmi iyo yaqiin inay ku dhisan tahay qalbiga in laga rumeeyo carabkana lagaga dhawaaqo camalkana laga acmaashiina lala yimaado jawaarixda lagaga camal falo waayo iimaanka cinda ahlusunna waxa weeye waa qowl iyo camal qalbiga degaya oo waxa weeye camalu lqalbi wa qowlu lisaan wa camalu ljawaarix amaa dad badan oo waxa weeye ku dhawaaqaya kelimatu tawxiid sida munaafiqiintii oo kale ayaa allah waxau yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar oo naar ka baxaynin idan marka waxaa la rabaa shahaada xaqiiqa ah ayaa la rabaa marka tabayana laka waxaa kuu caddaanaya haddaad jamcisid annaka idaa jamacta baynahu ay xadiidu cubaada oo shanta arrimood sheegay kelimatu tawxiid wa bayna xadiidi citbaan oo xadiidkaa citbaan haddaad jamcisid wamaa bacdahu iyo xadiid ka dambeeya tabayana laka waxaa kuu caddaanaya macnaa qowli laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin ila allah inay tahay wa tabayana laka waxaa kaloo kuu caddaanaya khada'u lmaqruuriin kuwa la khaldadoo shaydaanku kediyey khaladkooda oo qaar badan baa waxay aaminsan yihiin qofku mar hadduu yidhi laa ilaha illa allah maxamedan rasuulullah waa ahlu janna sida waxa weye murji'ada iyo wixii la halmaala waxay le mar hadduu ku dhawaaqay tawxiidku waa iqraar mar hadduu qiray khalaas waa ahlu janna oo munaafiqiintu sawtee nebiga la qirayeen oo waxa weye la tukanayeen haddana waxaa la naar bay ku waarayaan oo weligood ka bixi mayaan marka waa khada taas marka kelimatu tawxiid sida ay tahay waa in loo garto weeye asaabica waxa uu yidhi atanbiih baraarujinta la isku baraarujiyey lishardi shardiga ku sugan waxa weeye fii xadiidi citbaan waxa weeye waa qowluhu uu nebigu yidhi in allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah shardiga dabayaal wuxuu yahay yabtaqii bidalika wajha allah alibtigaa ay yadlubu xaala kownihi yabtaqii bidalika wajh allah markuu yidhi laa ilaaha ila allah waa inuu ilaahay ku raadinayaa wejigiisa ay khaalisan lilaahi ka tahay ilaahay darti ka tahay wey waxay la macno tahay xadiidka anas huma laqiitanii laa tushriku bi shay marka qofku hadduu iska yidhaahdo laa ilaaha ila allah oo inan qalbiga kaga sugnayn ilaahay dartina ka ahayn waxba tari mayso siday munaafiqiintaba waxba u tari weyday laakiin hadday yaqiin iyo caqiida ku dhisan tahay markaasay wax tarayso athaamina waxa uu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala kownu alambiyaai yaxtaajuuna litanbiih calaa qadri laa ilaaha ila allah macnaha waxa uu yidhi nebiyada waxay u baahnaayeen in lagu baraarujiyo fadliga iyo wanaagga ay leedahay laa ilaaha ila allah inay wax walba ka culus tahay in lagu baraarujiyo wuxuu ka soo qaadanayaa xadiidkii muusa oo ilaahay uu ku baraarujiyey oo yidhi markuu yidhi qul yaa muusa laa ilaaha illa allah uu yidhi kullu cibaadika yaquuluun ayuu markaa allah u caddeeyo wuxuu yidhi low anna samaawaati sabc waxa weeye ilaa aakhiri xadiid kulligood haddii kafad la saaro laa ilaaha illa allahna kafad la saaro maalat bihinna laa ilaha illa allah marka waxay yidhahdeen culummadu tambiiha ay nebiyadu u baahan yihiin hadday tahay waxa weeye qabla alwaxyi intaan loo waxyoon ka hor ha waa u baahan yihiin laakiin markii loo waxyooda kabacdi waa garanayaan oo cilmigii bay heleen ilaahna waa tuu yidhi nebi moxamed ku yidhi wa callamaka maa lam takun taclam marka nebiyadu wixii aan loo waxyoon iyagu ma garanayaan marka hore oo waxa weye cilmi qeybka ma ay ogaa laakiin markii loo waxyooda kabacdi bay yaqaanin idan haddii laa ilaaha ila allah nebiyadii lagu baraarujiyey innaga maxaad ina moodaa marka waa min baabi awlaa in lagu celceliyo dadka oo aan la iska weynaysininoo la fahmo kelimatu laa ilaaha ila allah waa loo baahan yaha mar walba ataasica waxa uu yihi shiikhu raximah llahu tacaala atanbiih birujxaaniha min jamiici alkhalqi waxa uu in la isku baraarujiyo kelimatu laa ilaaha ila allah inay ka culus tahay miisaanka khalqiga oo dhan xagee buu ka soo qaadanayaa wuxuu ka soo qaadanayaa haddii toddobada samo iyo waxa weeye toddobada dhul wa caamiruhunna khayri ilaahay maahee ilaahay samadu ka sarreeyaaye allah maahe waxa kale oo dhan haddii kefadda la saaro ee waxa kale o dhan waa makhluuq idan wax kasta oo makhluuqa haddii la saaro ila wax kasta oo makhluuq wixii makhluuq ahaa samada iyo dhulka unbay camireen oo camiraadu waa waxa ku nooloo camiraya allah subxaana wa tacaala waxa weeye waa khaaliq waxa makhluuqa uu abuuray oo dhanna laa ilaaha ila allah baa ka culus oo miisaanka kaga culus xadiidulbidaaqana waa caddaynayaa arrinkaa oo ninkii sagaashan iyo sagaalka sijilla loo loo fidiyey waa tay kelimaddii yarayd oo laa ilaaha ila allah warqadday ku qorayd baa ka cuslaatay idan laa ilaaha ila allah wax ka culus ma jiraan laakiin waxay yidhahdeen culummadu sidaa shiikhuba hadda dhahayo waxa uu yidhi maca anna kathiiran dad badan oo miman yaquuluhaa yakhifu miisaanahu miisaankiisa waa fududaanaya oo dad badan oo laa ilaaha ila allah leh ayaa hadhow akhiro markii la yimaado miisaankoodii fududaanaya oo xumaantii badanaysa maxaa keenay marka culummadu waxay yidhaahdeen waa qof walba iyo qalbigiisa iyo caqiidadiisa iyo ictiqaadkiisa ayay ku xiran tahay taas ayay culummadu ku tawjiihiyeen alcaashira waxa uu yidhi oo ugu dambaysa casharkan waa midda tobnaad waxa uu yidhi annas waxaa nas la sheegay oo la caddeeyey ana alaradiina asabc dhulku inuu toddoba dhul yahay ka samaa sida toddobadu samaduba ay toddoba sama u tahay waa xadiidkaas macnaha samada iyo dhulkaba walaradiina sabci uu yidhi waxa weye xadiidu qudsigaas weeye walaradiina sabca xadiidkaa lagu yidhi xadiidu muusa marka dhulka inuu yahay toddoba dhul oo kala hoosaysa axaadiid kalaa caddaynaysa aayadda qur-aankana allah waxa uu yidhi markuu tilmaamay samada allahu aladii khalaqa sabca samaawaatin toddoba samo allihii abuuray wa min alardi mithlahunna ayuu yidhi ay cadadka weeye tamthiilku waayo isku nooc ma aha waana kala duwan yihiin laakiin xagga tirada ayay mithliyadu ku dhacaysaa ay yidhahdeen culummadu sida imaam ibni kathiir iyo tilmaamayaan tafsiirkiisa sidoo kale xadiidkii macruufka saxiixeynka iyo wariyeen waxau yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam man dalama man akhada dulman qofkii dulmi ku qaata shibran min alardi hal taako oo dhulkaa dawiqa waxaa lagu duuduubayaa qoorta loogu duuduubayaa bisabci aradiin taakadaa intay toddobada dhul kaga beegan tahay marka macruuf weeye dhulkuna waa toddoba kala hooseeya makhluuqaadka ku noolna ilaah baa garanaya samada waxaa la inoo sheegay oo axaadiidtu caddaysay inay malaa'igtu ku nooshahay bal waxaa la inoo sheegay oo axaadiidtu ay tilmaanto nebigu yidhi addat isamaa wa xaqa lahaa anta idda samadii ayaa jiiqjiiqtiri oo liicliiciday sida marka xoolaha la raro oo kale geela rarka la saaro markuu soconayo uu jiiq jiiq uga yeedho sharqantaa ka yeedho oo kale ayay liicliicaysaa ee waxay sharqan ka yeeraysaa culays awgeed markaasuu nebigu wuxuu tilmaamay meel fara la dhiga afarta farood saa loo dhiga ma jirto ilaa ama meleka baa ku sujuudsan ama rukuucsan ama taagan oo ilaahay caabudaya idan markaa toddobada samo oo saa u camiran malaa'ig baa camirtay dhulalkana laakiin ilaah baa garanaya mid walba waxbaa camiraya ilaah baana garanaya la inooma sheegin tan inagu aynu aragno unbaynu aragnaa waxa camiraya iyo wax badanoo aynu arkaynin oo waxa weeye dhulka ku nool ilaah baa garanaya marka marka waxaanu ka qaadanaynaa inay toddoba dhul uu dhulkunayaa kala hooseeya khalad weeye in la yidhaahdo waa toddobada qaaradood iyo qaar baa yidhi maya waa toddoba dhul oo kala hooseeya weeye oo dabaqaad kala hooseeya ilaah baana sidaa u abuuray marka insha allahu tobanka dambena cashar gaaraan ka dhigaynaa tobankaanaan u daynaynaa casharkan walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin